xubno ka tirsan senatarada xisbiga jamhuuriga ee maraykanka ayaa dhaleeceeyey siyaasadda maamulka madaxweynaha maraykanka joe biden ee ku aadan afrika iyada oo ruushku uu muuqdo inuu buuxinayo kaalintii uu maraykanku ku jiray senatarada jamhuuriga ayaa sheegay in yoolka istaraatiijiyadeed ee ruushka uu cadyahay kaasoo ah in ruushka uu isku ballaariyo qaaradda hodanka ah ee afrika si uga guulaysto maraykanka arrintan ayaa imanaysa iyada oo laba wadan oo galbeedka afrika ah ay si weyn ugu janjeeraan dhinaca ruushka labadaasi dowladood ayaa si toosa ugu sheegay ciidamada maraykanka ee la dagaalamaya dhaqdhaqaaqyada argagixisada in ay ka baxaan oo ay u ogolaadaan ciidamo ruush ah in lagu bedelo senator tim scott oo la hadlay warbaahinta fox news ee maraykanka ayaa dhaleeceeyey siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne biden ee ku aadan afrika senatarka ayaa sheegay in ruushka iyo shiinuhu ay ku howlan yihiin sidii ay maraykanka uga saari lahaayeen gobol ka mida meelaha ugu dadka badan dunida islamarkaana hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah haddaba maxay yihiin sababaha keenay in ay sii kala fogaadaan dalalka afrika iyo maraykanka sideese wax looga qaban karaa waxaa arrintaasi faahfaahinaya malyalla yuusuf oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna nool magaalada chicago ee dalkan maraykanka in muddo ahba waxaa ka socday galbeedka iyo waqooyiga afrika kala jiidasho ay ku tartamayaan xagga danaha nabadgelyo horumarineed iyo militari oo ay isku hirdiyeen dalalka maraykanka ruushka iyo shiinuhu maraykanku waxa uu isku dayayey inuu afrika isagu gacanta ku dhigo kana fogeeyo afrika cid kasta oo heshiisyo aanu raalli ahayn la gasha hase ahaatee xuseenow sida ay sheegtay jaridada bolitico maraykanka waxaa hadda u caddaatay in istaraatiijiyadii uu ku cadaadinayay kuna kala fogeynayay dalalka afrika gaar ahaan dalalka laysku yidhaahdo saaxil iyo dalweynaha ruushku si aanay u yeelan xidhiidh dhow aanay hadda istaraatiijiyadaasi shaqaynayn sababaha soo socda awgood kow dalalka saaxil oo u arkay heshiisyada xagga amni iyo horumarineed ee ay la galeen maraykanka aanay dani ugu jirin aanay heshiisyadaas yihiin oo keliya kuwa u adeegaya danaha maraykanka halka ay ruushka u arkeen mid danahooda nabadgelyo iyo militari kala shaqaynaya faragelin toosa ahna aan ku lahayn qaabka maamul ee afrika arinta labaad marka uu maraykanku ballan u qaado afrika inta badan ma fuliyo ilaa laga soo baxo shuruudo ay ka mid yihiin hirgelinta dimuqraadiyadda oo ah mabda aan ka shaqaynayn afrika dhinaca kale ruushka waxay u arkaan mid ku salaysan ituso itaabsi oo isaga ayaaba horta hirgeliya wixii ay uga baahnaayeen arinta saddexaad waxa weeye maraykanka oo garab siiya hogaamiyayaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka saaxil si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer yurub uu u ilaaliyo halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan waxay soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabdai dimuqraadiyadda uu sheeganayay waa sida ay iyagu u arkaan afrikaankuya arinta saddexaad waxa weeye maraykanka oo garab siiya hogaamiyayaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka saaxil si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer yurub uu u ilaaliyo halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan waxay soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabdai dimuqraadiyadda uu sheeganayay waa sida ay iyagu u arkaan afrikaankuya ruushka ayaa sanadihii u dambeeyey si xawliya isugu sii ballaadhinayay qaaradda afrika maraykanka iyo ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya qaaradda afrika loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oy ka mid yihiin iskaashi ciidan maalgashi dhaqaale iyo xidhiidh diblomaasiyadeed